haatanna Itoobiya sida ay qortay wakaalada wararka Associated Press xisbiga TPLF ee qowmiyada Tigreega dalka Itoobiya ayaa ku baaqaya in kulan degdega la isugu yimaado xisbiga ayaa sheegay in isbedelada toddobaadkii hore ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed uu dalka kaga dhawaaqay ay meel mareen iyadoo si wada jira aan looga tashanin dhinaca kale ra-iisul wasaare abiy ayaa dalo dhowra booqasho ku tegey haddaba isbedeladan dhinaca siyaasadda iyo cabashadan ka timid ururka t p l f iyo weliba ujeedooyinka booqashooyinka u dambeeyey ayaa waxaan ka waraysay maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ah guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida kuna sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka maxamed waxau marka hore ka hadlayaa booqashadii ra-iisul wasaare abiy dhowaan ku tegey dalalka etoobiya deriska la-ah aad baad umahadsan tahay walaal waa run oo safarkiisii ugu safaradiisii ugu horreeyey wuxuu ku tegey marka laga yimaado kuwii uu ku kala dhasiyo waddanka gudihiisa kenya uu soo maray jabuuti uu soo maray sudan uu soo maray marka waa etoobiya saad og tahay waa waddan xidhan oon bad lahayn marka jabuuti oo kale waa hungurigii waddankan amase meesha ay wax usoo marayeen wax uga soo degayeen waxna uga dhoofayeen taas baa la odhan karaa inay soo dadejisay in xidhiidkaasi lasii adkeeyo iyo isbarasho kenya saasoo kale u tegay sudaanna deked baa ku taala iyadana la idhahdo boor sudan oo badda casa oo shidaalka iyo waxaasaa inta badan xaggaa uga yimaada waa dalal markaasi aan laga maarmayn oo boqolka milyan iyo saa'idka ku nool etoobiya markasta waxay ku xidhan yihiin wadamada jaarka maadaama waddanka puntland loo kariya taas waa mid warar hoosena waxay sheegayeen in waddanka ay ka dhacday fadqalala xagga musuq maasuq ah oo oo ballaadan oo intii t d lf tahay waddanka maamuleysay lacaga fara badan baa la sheegay in la lunsaday kuwaasoo lagu raadjoogayna waxbaa laga sheegaya oo lalaha maad garanaysaa wadamada jaarka ayay isticmaali jireen bangiyaashooda si ay xoolahaasi ugu lunsadaan oo markaana ay dee meelaha kale wax ku kaydsadaan marka taana daba socod baa iyadana ka jiray oo warar kalea sheegaya in xitaa dadka qaarkood tallaabooyin ay ka qaateen dowladaha jaarku inkastoo wax soo baxay aanay jirin inta badan waan gartay waxaa sidoo kale jira in isbedel uu ka dhacay dhinaca hoggaanka ciidanka waa ciidanka guud iyo hay-adda amniga labadaba markaa bal ragga laga qaaday iyo ragga loo dhiibay iyo waxay kala yihiin aad labadaasi hay-adood waxay ahayn labadii hay-adood ee yacni awoodda waddanku hadaynu saa u dhigno ay gacanta ugu jirtay labadabana waxaa toddobiyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay gacanta ku hayay nimanka t b lfta ku afirsada amase dee raggii waddanka qabsaday xilligaa jirada ahaayeen ayaa sii day waayey oo de laga furfuri kari waayey marka waa labada meelood ee etoobiya oo waddan aad u ballaadhana islamarkaana tirada dadku ay aada u weyn tahay resourciguna ay yar yihiin oo dadkii kasan ay intaa ugu jiraan resourcigii powerka qofka haysta unbaana resourcigaasi access u hela ka labadaasi meelood waxaan key positions oo aan marnaba dee yani aan ka laalaadinba ra-iisul wasaaraha laftiisa iyo ku-xigeenkii aan ka laalaadin oo meelaha ay wax ka go-aan ayay ahaayeen taasba markaa waxaa dhacday in ninkii ciidanka ka talinayey iyo kii sirdoonka ka talinayeyba ay labadooduba qaraabadoodii meesha aada ugu hubsadeen oo aad moodo in ay cid kasta uga faradhaadheer yihiin oo mararka qaarkood aad moodo institutionka militariga afka lagu shaqeeya inuu afka tigreega yahay haddaad hoos u dhacdo aada moodayso yacni siday ugu yacni farabaxsadeen oo ay cid kasta yani uga hor istaageen oo iyakoo keliya tahay monopolize gareeyeen ayay ahayd taasina maadaama tiradoodu ay yar tahay waddankiina uu ballaadhan yaho tirada aada u badan tahay inay kontroolaan oo kale oo awooddu ay gacantooda marnaba ka dhixin ayay ahayd ra-iisul wasaarahan markuu yimiday kii hore bedelkiisa ra-iisul wasaare hore markaad eegto amaradiisu inta badan aada umaanay socon jirin oo waa lagu xamayn jiray in ay awooddiisu daciif tahay waxay ahayd labadan meelood bay ahayd meelaha uu ka socon lahaa tanina marka haddii isbedel uu samayn waayo waddadii kii hore uu maray unbuu isaguna maraya marka waa inuu isbedel ku sameeyo maaha halka ugu sarrayso oo keliyata ee waxay u baahan yihin in xusoon oto dheer oo runtiisu dheer tahay lagu sameeyo wax badan la kala bedelo oo yacni amarkii dawladdu ay bixinaysay waa inuu sida ugu saxsan u socdaa saa u socdana ciddii fulinaysay ayay ka mid yihiin meelahani amabase ciddii informationada de keenaysay oo wararka keenaysa wixii khatar dawladda ku ah oo dawladda gebigeediiba da waxa waardiinaya nimankan sirdoonka iyo amniga iyo kuwaasi marka labada nin ee la keenay kii hore laga labadii hore laga qaaday labadu reerkaasi ka soo jeedeen labadan kale ee la keenay mid baa waxaa la leeyahay wuxuu ka soo jeedaa weli reerkaa laakiin kiise waxaa nimanka aan aadka iyaga laftooda waxoogaa cagga awoodda tartan baa ka yar dhexeeyey hoose oo hoose oo aadan u muuqanin wuxuu ahaan jiray markaa nimanka aan aadka loo wadanin ayuu ahaan jiray oo yacni banaankaa nin ka yar joogoo kale yuu u muuqday marka waa nin isku xidi kara baa laleeyahay dawladdan iminka cusub ee qoladan obidoodu ay hogaaminayso iyo ciidankii oo uu ka tirsanaa marka horeba islamarkaana dee asaguu garanayo nimankii ka soo jeedo habase haatee aanu sii xagdidahayn sidii kii hore oo kale ninka sirdoonka loo diidayna waxaa laleeyahay waa nin qowmiyadda axmaarada kasoo jeeda aadan maxamed oo doorashadiisaa la socotay baa ra-iisul wasaaraha lasoo dooranayay isbahaysibaa ku guulaystay oo yani waa waa o b d o da oo taageero ka helaysa xisbiga axmaarada ee n d n la idhaahdo oo labadooba ay ka tirsan yihiin isbahaysigii weynaa ibiya deerta marka maadaama iyakuna ay talada halkaasi yani kasoo qaateen qaybtoodii oo qayb libaax ay ku lahaayeen imaanshii ra-iisul wasaaruhu meesha imanayay ayaa iyaka laftoodana garabka loo yaro raariciyo magaranaysa lasoo dhaweeyey taas baa ayaa laleeyahay waa yani kalsooni dheeraada lagu yar qabi karaya oo aan lagu qabi karaynin nimankii hore meesha ka talin jireen wakas ugu dambayntii waxaan aragnaa in isbedel ay dhacayaan in xogaa hardan oo ka dhexeeyo dadka cusub ee meesha yimid oo ahaa dee ra-iisul wasaaruhu uu hogaaminayo iyo dadkii hore u haysan jiro t p lfta amaba qowmiyadda tigrayga oo iminka dareensan in la yaro riixayo oo dee dabcan xilkaa laga qaaday ninka sarkaalka ciidanka iyo iyo sirdoonka iyo wixii oo dhan isherdiga iyo isriixriixaas dhinaca siyaasadda ismaamulka soomaalida etoobiya xawuu kaga beegmaya wuxuu kaga beegmayaa walaal ismaamulka deegaanka soomaalida hadda aad u fiirsato waxa ay inta badan gacan saar xoog badan uu ka dhexeeyey iyo jacayl badan uu ka dhexeeyey qoladii t b l f t hore t b l f tina maadaama ay xukunka kasii baxayso wax kastoo iyaka ka cadhaysiiyaa kuwana wuu ka cadhaysiinaya markaasaad moodaa xagga waddanka wuu u socda maahina xagga kale inay iyakuna u socdaan iyakoo ay taasi ka dhaxleen baad odhan karaysaa nimankaa t b l f taa jacaylka ka dhexeeyo iyo iyo isxulfaysigii hore kasoo dhexeeya ilaa iminkana ka dhexeeya oo warar ay sheegayaan ilaa maasada iminkaa inay tashadaan weli mid kale waxaad moodaa in ay iska caddahayba isherdanka ka dhexeeya t b l f iyo o b g o da oo garoon kubadda lagu ciyaaro oo kale ay ka dhiganayaan magaranaysa gobolkeena oo iyaguna ay isku dayaan t b l f inay ka dhigaan gobolka soomaalida meel laga jaalenji gareeyo oo dhibaatal ku noqotay dowladda cusub ee o b g o da ay hogaaminayso
kaasi wuxuu ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida isagoo ku sugan gobolka minnesota ee maraykanka ayuu khadka telefoonka igu warramayey